وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين cashirkeena caawa insha allahu tacaala waxau ku saabsanaan doonaa naciimu ahli ljanna kamaa warada fi lqur'aani wasunna nicmada ilaahay subxaanahu watacaala uu diyaariyey ahluljannaha sida uu ku sifeeyey alqur'aan alkariim iyo sunnada rasuulku calayhi salaatu wasalaam maqsuudka iyo ujeedada ilaahay subxaanahu watacaala uu ka leeyahay sheegitaanka jannada iyo sifooyinkeeda wanaagsan waa in la jeclaysiiyo nafta ibni aadamka iyo mukalafka si ay ugu dadaalaan oo ay ugu shaqaystaan daartaa gelitaankeeda iyo naciimkaa gaadhitaankiisa ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku beeray ibni aadamka baahi ay qabaan oo joogto ah waxa ay dareemayaan mar walba inay inuu wax ka maqan yahay hadday noqoto qalbigooda iyo hadday noqoto xubnahooda kalaba baahida caynkaasi waa mid joogta oo aan dhammaan ahayn ilaa addoonku uu galayo daarta ilaahay subxaanahu watacaala nicamka faraha badan uu ku diyaariyey ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka dhigay jannada silcadu usoo bandhigay addoomihiisa taasoo ilaahay subxaanahu uu sheegay wixii lagu gadan lahaa ee lagu iibsan lahaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljanna ilaahay waxa uu ka iibsaday mu'miniinta nafahooda ayaa uu ka iibsaday iyo xoolahooda waxa ilaahay subxaana watacaala ugu bedelayaana waa janno waxaa rabbi uu tilmaamayaa iibka noocaasi inuu yahay mid dhaba oo aanu ahayn mid waxa weeyaan iska sawiritaan ah faistabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawz alcadiim waxaa rabbi uu leeyahay ku bushaaraysta iibka noocaasi ee aada gasheen oo ilaahay naftiina iyo maalkiina aada janno kaga bedelateen waxaa ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamayaa qofka ilaahay naftiisa iyo maalkiisa janno kaga bedeshaa inuu yahay liibaantii weyneyd inuu yahay mid gaadhay sidaa awgeed baa rabbi subxaana watacaala waxa uu qur-aanka ku farabadiyey sheegitaanka jannada iyo sifaynteeda iyo ka warimitaanka naarta iyo sifaynteeda ilaahay subxaana watacaala labadaba inta badan isku mar buu sheegaa ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim waxaa rabbi uu tilmaamayaa kuwii wanaagga iyo khayrka sameeyey inay yihiin kuwa nicmo ku jira kuwii xumaanta iyo macsiyada iyo kufriga looga taag waayeyna inay yihiin kuwa jaxiimo dhexdeeda jooga ilaahay subxaana watacaala marka uu sheego sifooyinka ay leedahay jannadu ee wan wanaagsan waxaa rabbi subxaana watacaala uu raaciyaa limithli haada falyacmal ilcaamiluun nicmada iyo jannada iyo wanaaggaas oo kale ha u shaqaystaan kuwa waxa weeyaan shaqaynaya wax qabanaya waayo ibni aadamku intuu adduunyada joogo ama janna ayuu ushaqaysanaya oo hawsheeda u hayaa ama naar ayaa u shaqaysanaya bal ilaahay subxaana watacaala waxa uu tilmaamay inay tahay jannadu mid ka mutaysatay ibni aadamka inay ku sameeyaan munaafasa inay u baratamaan oo ay u kala dheereeyaan oo mid waliba waxa weeyaan isku dayo kuwa kale in uga dheereeyo waxaa rabbi uhi wafii dalika falyatanafasi ilmutanaafisuun jannada iyo nicmada iyo wanaaggaasi la sifeeye la sheegay ha u baratamaan oo ha u kala dheereeyaan dadka waxa weeyaan baratanka iyo kala dheerayntu ay hamadooda iyo niyadooda ay ku jirto rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay jannadu inay tahay silcad ilaahay uu soo bandhigay laakiin inaanu qiimaheedu jabnayn sida loo helayaana aanay fududayn ee u baahan tahay dadaal iyo juhdi dheeraada wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man khaafa adlaj waman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi aaliya alaa ina silcat allahi aljanna wuxuu leeyahy rasuulku qofka baqda oo ka baqda waxaanu aanu jeclayn oo raalli aanu ka ahayn inay la kulmaan ama wax wanaagsan uu jecel yahay inay sheegaan qofka caynkaasi wuxuu sameeyaa gudoodi waxaanu garanaynaa qofka musaafirkaa hadduu ka baqdo masaafadu inay ku dheeraato ama qoraxdu ay ku kululaato amase waxa weeyaan uu gabalku ka dhaco oo meeshii inuu gaadho ay u suurto geli weydo waxa uu sameeyaa inuu bilaabo safarka goor hore gudoodi ayaa uu bilaabaa waxaynu garananay in aadamku adduunyada wuxuu ku yahay musaafir waxaa loo baahan yahay markaa sida qofka musaafirka ahi goor hore uu baxo waagu intaanu beryin ama waagu markuu beryo u dhaqaaqo sidaasoo kale inuu u gudaa loo baahan yahay meesha loo gudaye loo cararayaana waxa weeyaan jannada wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka waxa weeyaan guda meeshii uu doonayo ee guureeya meeshuu doonaya goor hore ayaa u gaadha alaa ina silcata allahi haaliya ogaada buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay silcada uu soo bandhigay mid taban maaha aada bay qaali u tahay qiimaheeduna waa uu badan yahay waxaa loo baahan yahay ibnu aadamku inuu wax dhaafsado alaa ina silcata allahi aljanna ilaahay silcada uu soo bandhigay wax kale maaha waa janna weeyi qofkii markaa jannada doona jannadu waa haali waa inuu wax haaliya bixiyo si waxaa qaaligaa u helo waayo shayga qaaliga waxaa lagu helaa in wax qaaliya waxa weya la bixiyo waxaa qaaliga u bixinayo waa naftiisa iyo maalkiisa iyo waktigiisa iyo wax kastoo waxa weeyaan uu jecel yahay iyagoo jannadu ay sidaasi tahay ayaa haddana wuxuu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam in camalka ibni aadamku aanu jannada goyn karin camalka ibni aadamku sabab buu noqonayaa jannada gelitaankeeda laakiin jannadu waa ay ka qiimo badan tahay oo camalka ibni aadamku ma goyn karo jannada waxaa lagu helayaa ilaahay naxariistiisa tabaaraka wa tacaala ilaahayna wuxuu sabab uga dhigayaa acmaasha saalixa la samaynayo iyo xumaanta iyo macsiyada oo laga dheeraado jannada wuxuu tilmaamay rabbi subxaanahu wa tacaala inay waddo quro loo maro leedahay jaxiimina inay leedahay wadooyin fara badan oo dadka waxa weeyaan gaadhsiiya sidaana waxay isku waafaqeen rususha kuwoodii u horreeyey ilaa kii u dambeeyey waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilahay yihi waana hada siraaطi mustaqiima faاtabicuuh walaa tattabicu subul fatafaraqa bikum can sabiili waxaa rabbi uu leeyahy wadadaydi waa kaa waa islaamnimada uu la yimi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee iyada raaca iyadoo qura ayaa idin gaadhsiinaysa ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo naxariistiisa iska ilaaliya wadooyinka faraha badan ee wadadaasi ka leexday midig iyo bidix uga leexanaya wadooyinkaasi oo weliba shaydaan uu taagan yahay oo dadka waxa weeyaan ugu baaqayo oo uu leeyahay wadadani way dheer tahay waanay fog tahay kuwan ayaa dhawo markiiba meesha doonaysa ku gaadhsiinaya soo leexo shaydaankaasina waxaa loo baahanya qofka ibni aadamki inuu iska ilaaliyo waxaa ina uu tilmaamay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam bishaaro aada iyo aada u weyn oo u bushaareeyey ummadiisa alumma almuxamadiya ummat alislaami waltawxiid bishaaradaasi oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay naxnu alaakhiruuna alawaluun yowma alqiyaama wanaxnu awalu man yadkulu ljanna bayda anahum uutuu lkitaaba min qablina wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaynu nahay ummadda ummadiisa ayuu la hadlaya waxaynu nahay kuwa ummadaha u dambeeyey kitaabkeenuna waa kitaabkii u dambeeye lasoo dejiyey hase ahaatee maalinta qiyaamo waxaynu nahay ummadaha kuwa u horeeya waxaynu nahay cidda u horeysa jannada gelaysa waa ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeya iyaga ayaa kitaabka la horsiiyey inaguna waa aynu ka dambaynay laakiin innaga ayaa jannada uga horeynayna waa bishaaro aada iyo aada u weyn oo ay tahay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ku bushaaraysato bushaaro labaad buu sheegay rasuulkeenu bishaaradaasi oo ah inay tahay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadaha jannada gelaya ta ugu faraha badan wuxuu leeyahy cabdullaahi ibnu mascuud qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam amaa tardawna an takunuu rubaca ahli ljanna fakabbarna waxau leeyahy rasuulku wuxuu nagu yihi war miyaydaan raalli ku ahayn inaad noqotaan ahlujannaha rubucood inaad noqotaan markaasaanu takbiiranabay leeyahy saxaabadu farxad awgeed allahu akbar baanu mar qura wada nidhi waanu taayin kari weynay inaanu rubuca ahliljanna noqonana raalli baanu ku nahay baanu nidhi uma qaala amaa tardawna an takunuu huluta ahli ljanna wuxuu ihi rasuulku miyaydaan raalli ka ahayn inaad noqotaan ahluljannaha saddex meelood ow meel intii hore waa ka badan tahay fakabbarnaa bay leeyihin saxaabadu waanu takbiiranay allahu akbar baanu nidhi farxad awgeed iyo arrinka anagoo weyneynayna uma qaala inii la arju an takunuu shatra ahli ljanna waxaan rajaynayaa buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaad noqotaan ahluljannaha barhkood marka laba loo qaybiyo meel inaad noqotaan waa farxad aada iyo aada u weyn waana bishaaro aada iyo aada u weyn laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wasaukhbirukum can dalik ma almuslimuuna fi lkufaar إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض وحلي أرنكار وحاكيني مسلمين فأدوا غيرهم قال هذا وقت ذاتي وحاني كدغيهم بلي رسولك عليه الصلاة والسلام مسلمين marka loo helo kuwa ilaahay ka kufriye ka gaaloobay sida tin madow oo ku yaala bidi cad ama tin cad oo ku yaala bidi waxa weeyaan madow sidaasi ayay u yar yihiin sidaa awgeed ba waxa weeyaan iyagoo ay yihiin kuwa noqonaya shatru ahliljanna ahluljannaha marka loo qaybiyo laba meelood meeshood bishaarada caynkaasi walaalayaal waxaynu u sheegaynaa si ay u noqoto arrin inoo socdaysiiso jannada si ay u noqoto arrin kalista inaynu u shaqaysanno si ay unoqoto waxa weeyaan arrinka lifta inaynu ka fogaano wax kasta oo jannada waxa weeyaan inaga fogeynaya rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu faray ummadiisa in fara badan inay ku dadaalaan ilaahayna subxaana watacaala ay weydiistaan shay kasta oo u dhaweynayo jannada ilaahayna subxaana watacaala ay ka magan galaan shay kasta oo jannada ka fogeynaya oo naarta xaggeeda waxa weeyaan u dhaweynaya walaalayaal jannadu waa ay ka weyn tahay sifo kastoo aynu sawari sawiranayno iyo shay kastoo marka laga hadlaayo qalbigeena kusoo dhacaaya waxaana ilaahay subxaana watacaala hadiyo jeeraaleh uu iska rabbiga adduunyada iyo jannada daaru laakhira oo jannada markaasi looga jeedo xagga wanaageeda marka laga hadlaayo waxaana rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaa inay daartaasi tahay noloshii dhabta ahayd waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaa noloshan adduunyadu inkastoo raaxo iyo wanaag addoonku uu ku helo inaanay waxaweyaan waxba ahayn marka la garab dhigo nolosha aakhiro iyo jannada rabbi subxaana watacaala uu diyaariyey wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yihi acdadtu licibaadiy asaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaa rabbi uu leeya waxaan u diyaariyay addoomahaydoo wanaagsan waxaanay ili qaban dadina isagoo kale aanay maqal qof ibni aadamana qalbigii aan kusoo dhicin isagoo sifadiisii xaqiiqiga ahayd leh waxbaynu ka maqmaqlaynaa waxna waynu ka sawiranaynaa laakiin xaqiiqadeeda waxa weyaan ma gaari karno ilaa addoonku uu galo oo si dhib si dhaba waxa weyaan uu arko wuxuu yihi mistaaqu dalika fi kitaab illah falaa taclamu nafsun maa uksiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun arrinkaana kitaabka ilaahay baa dhabeeyey wuxuu yihi rabbi subxaanahu watacaala nafna ma ogatay doonaysaba ha noqotee waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu qariyay addoomihiisa wanaagsan oo ah wax indhahooda ay ku doogsadaan oo laabahooda ay ku qaboobaan taasioo abaalmarin laga abaalmarinaayo wanaaggii waxa weeyaan ay sameeyeen sidaa awgeed baa wuxuu yihi cabdullaahi ibnu cabbaas adduunyada ma yaallo waxyaabaha jannada yaallo wax kamid ilaa xagga magaca marka laga eega mooyaane malabka jannada yaallaa kan adduunka lamid maaha oo khamriga yaallaa kan adduunka lamid maaha oo cinabka yaallaa kan adduunka yaalla mid lamida maaha waxa aynaan u sawarin karin oo aynaan waxa weeyaan u qaabayn karin oo xaqiiqada daartaasi aynaan u gaari karin waayo waa daar ilaahay subxaanahu watacaala gacantiisa uu ku abuuray oo ilaahay uu ka dhigay meelay degaan kuwa uu jecel yahay oo rabbi subxaanahu watacaala uu ka buuxiyey naxariistiisa iyo waxa weeyaan karamkiisa iyo raalli ahaanshihiisa oo ilaahay uu ku sifeeyey inay tahay naciim lagu gaadhayo liibaanta u weyn oo rabbi subxaanahu watacaala khayr oo dhan dhexdiisa uu dhigo xabadi aanay ka maqnayn oo rabbi uu ka dahiray shay kastoo ceeba iyo shay kastoo nuqsaana iyo shay kastoo waxa weeyaan wax dhibaateeya haddaad isweydiiso ciiddeedu maxay tahay ciiddeedu almisku wazacfaraan weeye almisku wazacfaraan xagga udgoonka iyo quruxda marka laga eego haddaad saqafkeeda sare wuxuu yahay aada isweydiiso waa carshu raxmaan allah raxmaanka tabaaraka watacaala carshigiisa haddaad isweydiiso qururuxeedu wuxuu yahay waa allu'lu'u waaljawhar waa macdanahaasi qaaliga ah iyo dhagaxaantaasi qiimaha badan ayaa ilaahay subxaanau watacaala uu ku doglay haddaad isweydiiso maxaa dhismaheedu uu ka kooban yahay waa laban dahaba iyo laban waxa weeyaan fiba ah kaynteeda haddaad isweydiiso waa kaynaanay jirideedu ahayn qori iyo xaabatoona aanay ahayn jirideedu ama waa dahab ama waa fido midaheeda haddaad isweydiiso wax la suurayn kara maaha xagga waaweynida hadday noqoto iyo xagga dhawaanshaha iyo xagga macaanka iyo dhadhanka waa ay ka macaan tahay waxa weeyaan min alcasal waa ay ka jilicsan tahay min azub waxa la yidhaahdo burcadka haddaad isweydiiso jannadaasi wadiyaasheeda waa wadiyaal caanaa oo haba yaraatee wax isbedel aanu ku dhicin waa wadiyaal waxa weeyaan biyaha wadiyaal khamri oo lagu siqaamahay weyi wax kulayl iyo wax qadhaadhan aan lahayn waa wadiyaal casala bimacnaa malab saafiya oo aan la soo jari jarayn sidaasi ayaa rabbi subxaanahu watacaala ku sifeeyey waxaa ilaahay unaga warramay walaalayaal ahluljanna marka jannada ay gelayaan in la soo dhawaynayo oo naciimku halkaasi waxa weeyaan uu ka bilaabmayo waxaa rabbi uu leeyahy wasiqa aladiina ataqaw ila ljannati zumara xataa idaa jaa-uuha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khasanatuha salaamun calaykum tibtum fadkuluuha khaalidiin waxaa rabbi uu leeyahy waxaa la kaxeeyay ahluljannihii si fiican oo waxa weeyaan aanay ku jirin qayle iyo buur oo aanay ku jirin waxa weeyaan la garaacayo ayaa loo kaxeeyey oo degan waxaa rabbi subxaanahu watacaala uleeyahy jannada xaggeedaa loo kaxeeyey iyagoo koox kooxa waxa weeyaan oo qaybsan waxaa rabbi uu leeyahay markii jannadii ay yimaadeen waxaabay yimaadeenba iyadoo waxa weeyaan albaabadii loosii furay wafutixat abwaabuha macnaa albaabadii oo xidhan markaasi may tegin laakiin albaabada waaba loosii furayba waxay ku yidhaahdeen buu leeyahy ilaahay subxaana watacaala malaa'igtii ilaahay jannada uu u diray salaamun calaykum waa ay salaameen nabadgel iyo wanaag dushiina ha ahaado ibtum waad wanaagsanaateen bay leeyihiin adduunka intaad joogteenna wanaag baad ka shaqaynayseen aakhirana waa tanoo janno iyo naciim baa laydin diyaariyey ee fadkuluuha khaalidiin gala jannadii waa tana ilaahay idinku ballan qaadayay iyadoo aad tihiin kuwa ku waaraya waxaa markaa loogu bushaaraynayaa wanaag iyo khayr waxaa loogu bushaareynaya nicmadaasi inaanay ahayn midaan kala go ahayn ee ay tahay mid joogta ah waxaa rabbi subxaana watacaala uu u yeelay jannada albaabo waxa weeyaan fara badan camal kasta oo wanaagsan oo la sameeyana dadkiisa ilaahay subxaana watacaala albaabbu u sameeyey wuxuu ihi rasuulkeenu fi ljannati tamaaniyatu abwaab baabun minha yusama arayaan laa yadkuluhu ila asaa'imuun jannadu waxay leedahay buu ihi sideed baab bay leedahay sideed albaab ayay leedahay albaabadaasi waxaa kamid ah albaab la yidhahda arayaan waa baabkii cokanaanta ee haraadku waxa weeyaan uu ka da-ayo cidda gasha albaabkaasi waxaa ka gala kuwii soomi jiray ilaahay garaadii subxaana watacaala u soomi jiray iyagu marka ay galaanna waa la xidhaa iyaga cid aan ahayn ka geli mayso waxaa kaluu ihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam man anfaqa zawjayni min maalihi fii sabiili illah duciya min abwaabi aljannati kulliha ninka bixiya laba nooc oo kamida xoolihii oo ilaahay daraadii u bixiya albaabada jannada oo dhan baa looga yeedhaa mid walba waa looga yeedhaa waliljannati tamaaniyatu abwaab jannadu waxay leedahay sideed baab faman kaana min ahli salaati duciya min baabi salaa waman kaana min ahli siyaami duciya min baabi siyaam waman kaana min ahli sadaqati duciya min baabi sadaqa waman kaana min ahli ljihaadi duciya min baabi ljihaad qofka dadkii salaada kamida albaabka salaadaa looga yeedhaa qofka dadkii soomka kamidana albaabka soomka kii sadaqa la bixi jirayna albaabka sadaqada kii ilaahay daraadii u jihaadiye si islaamku uu kor u noqdana albaabka jihaadka ayaa looga yeedhaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar baa maqlayay markuu sidaa lahaa aada iyo aad buu hadalkaasi ula dhacay ugu farxay wuxuu ihi rasuulka ilaahay ow qofka looga yeedho albaabadaasi albaab kamida wax dhibaato dushiisa maaha macna waa mid nicmaystay ee su-aal baan ku weydiiye fahal yudcaa axadu minha kulliha ma jiraa qof albaabadaasoo dhan looga yeedhayo oo albaabadaasoo dhan gelitaankooda ka qayb qaadanaya qaala nacam waarjuu an takuna minhum wuxuu ihi rasuulku ha waxaa jira dad looga yeedhayo albaabadaasi oo dhan macnaa acmaashaas oo dhan way sameeyeen sidaa awgeed waxay mutaysteen albaab kastaba inay ka galaan weliba waxaan rajaynayaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakarow inaad ka mid noqoto waxa weeyaan dadkaasi albaabadaas oo dhan looga yeedhayo jannadu walaalayaal darajo qura maaha darajaadkeedu aad bay u kala sarreeyaan waxaana dadku waxa weeyaan darajaadkaasi ay u kala gelayaan kala sarreeya sida darajaadkooda ay u kala sarreeyaan marka laga dhawaanshaha ilaahay ay u dhow yihiin iyo khayrka iyo wanaagga waxa weeyaan ay kasbadeen weynaynta ilaahay ay weyneeyeen cabsida ilaahay ay ka cabsadeen rajada ilaahay subxaana watacaala ay ka qabeen wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaariyo muslim ay wariyeen aljannatu miatu daraja maa bayna kula darajatayni kamaa bayna asamaai waalard samadu waa boqol darajo buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam weliba darajaadkaasi maaha kuwa isku dhow dhow aada iyo aad bay u kala fog yihiin laba darajo kasta waxa udhaxaysa inta samada iyo dhulka udhaxaysa oo kale taasi waxay tusinaysaa sida darajaadkeedu aadka iyo aadka ay ugu sareeyaan ilaahay unbaa subxaana watacaala garan kara irtifaaceeda iyo waxa weeyaan saraynteeda waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in jannada darajada ay ugu saraysa ay tahay alfirdows waxaanu yihi ida sa'altum allah fas'aluuhu alfirdows fainahu wasata aljana waacla aljana wafawqahu carshu raxmaan wa minhu tufajaru anhaaru ljana war ilaahay haddaad janno weydiisataan firdowsa waxa weeyaan darajada la yidhaahdo weydiista waayo waata u saraysa waxaana ka sarreeya buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam allah araxmaanka carshigiisa halkaasi ayaanay kasoo burqadaan oo ay kasoo baxaan webiyada waxa weeyaan jannadu waxa uu tilmaamay rasuulku in ahluljannuhu iyagoo jannadii ku jira inay darajaadkooda aada u kala sarreeyaan oo ay ku tilmaamayaan oo ay leeyihiin war bal qoladaasi halka ay ku jiraan fogaanteeda iyo sarraynteeda waxa weeyaan iyaga wuxuu yihi ina ahla aljanna layataraa'awna alguraf kamaa yataraa'awna alkawkab duriyi algaadiri min alufuq ahluljannuhu waxay isku siiyaan oo bimacnaa intay isu yareen warbakaalay eega shayga halkaasi ka bidhaamaya ee halkaa ka iftiimaya waxay istusiyaan qolalka waxa weeyaan jannadu ay leedahay iyo darajaadkeeda sida dadku markay adduunyada joogaan ay isu tusiyaan ay isugu tilmaamaan xidigaha waxa weeyaan aadka iyo aadka u fog sidaas ayaa markaa darajaadka jannadu ay u kala sarreeyaan ay u kala fog yihiin waxaa ilaahu inooga warramay jannadu inay leedahay dhisme iyo qolal inay leedahay laakin aladiina taqow rabbahum lahum gurafun min fawqihaa gurafun mabniya waxaa rabbu leeyahay kuwii ilaahay ka baqay waxaa jannada dhexeeda ay ku leeyihiin qolal qolalkaasi oo qolal kalena ay ka sarreeyaan oo si xaqiiqa u dhisan ilahay wuxuu ka warramay inay qolal iyo maqsina ay leedahay jannadu inay si xaqiiqa u dhisan yihiin buu rabbi tilmaamay si aan loo malaynin inay iska tahay sheeko iyo tusaaleyn iyo sawiritaan wuxuu yihi abu muusa alashcari wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina lilmu'mini fi ljanna lakhaymatu min lu'ati waaxida mujawafa tuuluha situuna mayla fiiha ahluun wayatuufu calayhim lmu'min falaa yaraa bacduhum bacda wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam mu'minku wuxuu ku leeyahay jannada dhexdeeda khaymuu kuleeyahay teendho weyn shay teendho oo kala ah laakiin muxuu ka samaysan yahay lulu buu ka samaysan yahay xabad lulu oo qura ayaa laga sameeyey teendhadaasi oo mudawafa bimacnaa guda leh waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhabarkeedu waa lixdan mayl lixdan mayl waa garanaynaa qadar aada iyo aada u weyn inay tahay waxaana qofka muuminkii uu ku leeyahay hello fara badan macnaa dumar badan baa u jooga teendhada dhexdeeda dhammaantoodna waa ku dawaafayaa inta ay ballaar ka qabsana isma arkayaan dhabarkeedu waa lixdan mayl xagga sare marka la eego marka la eego waxa weeyaan ballarkeedana dadka gudaheeda ku jiraa waa mid aanay saarkahayn waxaa kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya dhismayaashaasi jannada uu yihi jibriil ayaa ii yimi wuxuu igu yihi hadihi khadiija iqra'ha salaam min rabbiha wa amarahu an yubashirahaa bibeytin fi ljanati min qasbin laa sakabin fiihi walaa nasab wuxuu yihi waa khadiija khadiija bintu khuwaylad waa zawjatu nabiyi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray maliku jibriil waxa uu yihi maliku jibriil nabi maxamed oo ilaahay waxa uu ku farayaa inaad inaad khadiijo salaan gaadhsiiso salaantaasioo ka timi xagga ilaah ilaahay baa soo salaamay khadiija waa fadiila ay gaadhay waxaa kalood ugu bushaaraysaa buu yihi guri jannada ku yaala oo qasab ka samaysan qasabkaasi maaha kan adduunyada oo kale waa qasab lu'lu ah oo mujawasa arrinka noocaas yaa lagu abaalmariyey khadiija markii islaamka waxa weeyaan ay u dheeraysay qasbu sabqi ila lislaam markay yeelatay u dheerayntii islaamka markay yeelatay ay noqotay qofkii u horreeyey ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ee haddana u gargaaray garab istaagay ayaa guriga noocaasiiyo ilaahay subxaana watacaala uu ku abaalmariyey jazaan wifaaqa waxaa kaloo u yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam jannada ayaa waxa weeyaan laygeliyey dabeetana waxaan arkay fooq weyn oo dacab ka samaysan markaasa waxaan idhi waryaa iskale fooqa inta leegi quruxda badan markaasa waxaa laygu yihi lishaabin min quraysh waxaa iskale nin dhalinyaraa oo qabiilka quraysh la yidhaahdo kamid a fadanantu anii ana huwa waxaan u maleeyey buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam fooqa quruxdiisa iyo wanaagiisa markaan ka yaabay inaan aniga ahay ninkaasi qureysheed ee fooqaasi loo diyaariyey faqultu waman huwa waxaan idhi buu leeyay rasuulku waa kuma qaaluu licumar ibni lkhaaab fooqaasi waxaa iskale leeyahay jannada dhexdeeda ku yaala ee sii dhisana diyaargaraysan cumar ibn khataab radia allahu canhu iyagoo adduunyada dusheeda maraya ayaa jannada guryo looga sii dhisay oo loo sii diyaargareeyey oo looga bushaareeyey waxaa arrinka noocaasi ay ku kasbadeen waxay ku dadaaleen wixii ilaahay raallin gelinayey markaasay ilaahay raalli ahaanshihiisii bay heleen waxa ay ka durkeen wixii ilaahay cadho gelinayey markaasuu ilaahay subxaana watacaala nicmada caynkaasiyo siiyey waxaa rabbi subxaana watacaala ahlujannaha u diyaariyey tacaab raashin buu u diyaariyey qur-aankana ilaahay in fara badan buu ku tilmaamay ina almuttaqiina fii dilaalin wacuyuun wafawaakiha mima yashtahuun kuluu washrabuu hanii'an bima kuntum tacmaluun waxa ilaahay uu leeyahay kuwa muttaqiinta ah ee ilaahay subxaana watacaala ka baqda oo ilaahay wuxuu faray la yimaada waxa ilaahay uu ka reebana ka dheeraada waxaa maalinta qiyaame ay hoos joogaan had fii dilaal har bay hoos joogaan kaynta jannada harsanayaan fooqyadeeda ayay harsanayaan wa cuyuun waxay dul taagan yihiin ilo burqanaya wa fawaakiha mima yashtahuun waxa la siiyo loo diyaargareeyey khudrad wax allaali waxay ka jeclaystaan marka ay qalbigooda kusoo dhacdaa saasi loo horkeenaya waxay jeclaystaan oon aan lasoo hordhigayni ma jiro markaasaa weliba waxaa laleeyahay kuluu washrabuu haniia cuna wacababaa laleeyahy isagaa mid hunguru mar leh macnaa haddii cunto lagu siiyo sharaab lagu siiyo oo haddana lagu canaanto oo waxa weeyaan canaan iyo hiis lagaa dabageeyo cuntodaas waxba ku tari mayso arrinka noocaas iyagu arki maayeen haddii waxa weeyaan raashin lagu siiyo oo si xun lagula hadlo cuntadaasi ku dhadhabi mayso haddii raashin lagu siiyo oo raashinkaasi waxa weeyaan lagu leeya waa lagaaga daba imanaya oo waa lagu qabsanaya ama waa waa lagaa xisaabinaya raashinkaa si fiican kuugu dhadhami maayo haddaad iminka hodheel gashaad cunto dalbato oo cunto fiican lagu keeno waxaa laga yaaba inaad ka warwarto wartalo lacagta aad seeta ma kuu gaari doontaa mise kuu gaari mayso waxaa laleeyahay arrinkaasi ma jiro waxaa laga yaaba cuntada aad cunayso inay naftaadu u baahan tahay haddana waxa weeyaan adigoon jeclaysanahay oo meeshii aad doonaysa aanay gaadhayn aad cunayso laakin taxaamuljanna sidaa maaha waa haniya maxay ku heleen bima kuntum tacmaluuna baa layihi waxaa sabab u noqday jannada caynkaasi iyo naciimkaasi wanaag iyo khayrkii aad samaynayseed aayad kalena ilaahay wuxuu yihi bima aslaftum fi layaami alkhaaliya waxaa naciimkaasi aad ku hesheen wixii aad sii horumarsateen maalmihii tegey maalmihii waxa weyaan adduunyada ah kaasi ayaa sabab u noqday macnaa waad usoo shaqaysateen ee abaalmarintii waa tane hooya ayaa rabbi subxaana watacaala u leeyihi waxaa kaloo ilaahay u ka waramay cuntada caynkaasi inaanay bo ahayn waayo haddii maalma raashin lagu siiyo oo aad ka warwarsan tahay inay kaa inuu kaa go-ayo ama lagu idhaahdo maalintaasuu kaaga eegyahay dee warwar baa waxa weeyaan ku haysta si fiicanna wax kuugu tari maayo laakiin iyaga waxaa lagu yihi waa daayi ukuluhaa daa'imun wa diluhaa buu ilaahay leeyi raashinkeedu iyo cunitaankeedu waa mid joogtaa harkeeda iyo muxnadeeda kalena waa sidaas oo kale raashinkaasi ma aha mid ku jira weel aan indhaha waxa weeyaan faraxsi gelinahayn ama naftu ay ka boodayso xeedhooyinka uu ku jiraa sida ilaahay subxaana watacaala uu ka warramay dahab bay ka samaysan yihiin yudaafu calayhim bisuxaafin min dahabin wa akwaab waxaa lagula wareegayaa buu lehi rabbi subxaana watacaala oo loo dhigdhigayaayo iyagoon ku hawshoon oo aan u kicin loo keenayaa xeedhooyin dahab ka samaysan raashinkii iyo cuntadii oo ku jirta iyo koobabkaas oo kale dahab ka samaysan oo sharaabkii uu ku jiro waxaa ilaahay subxaana watacaala uu ka warramay inay kala doordooranayaan wafaakihatin mima yatakhayaruun walaxmi tayrin mima yashtahuun hadday khudradda noqoto iyo fawaakihda way kala doordooranayaan noocay doonayaan marba noocay naftoodu jeclaato waxaa rabbi uu leeyahy laxmu tayr shimbiro aada iyo aada u fiican oo kuwan adduunyada aan lamid ahayn hilibkoodna ka ay jeclaystaan marba ayaa ilaahay subxaana watacaala uu soo hordhigaya waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay fawaakihda iyo khudradda jannada taallaa inay waxa weeyaan waxay farabadnaan ka qabto iyo qurux iyo dhalaal iyo wanaag iyo macaan iyo qiimo badnaan inay isaga ekaanayso ahluljanna waxaa rabbi subxaana watacaala uu yihi kulamaa ruziquu minha min samara rizqa qaaluu hada aladii ruziqnaa min qablu wautiu wautuu bihi mutashaabiha mar kastoo waxa weeyaan midhaha jannada wax kamida loo keeno oo waxa weeyaan lasoo hordhigo waxay odhanayaan tani waa si aanu markii hore cunnay wuxuu leeya ilaahay subxaana watacaala kii hore maaha waa nooc kale laakiin way way isu eegeeg tahay sida awgeed baa kii hore oo kale ayaa waxa weeyaan ay u maleeyeen waxaa markaa ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamayaa in midhahaasi waxa weeyaan jannada ee lagu arsaaqayaa ay yihiin kuwo waxa weeyaan daahirka iyo xaggaa dusha isaga eeg laakiin xagga xaqiiqada waxa weeyaan iskhilaafsan oo kala duwan waxaa rabbi uu ka warramay fi lqur'aani alkariim faakihada iyo midhahaasi ahluljannuhu ay cunayaan ee ilaahay subxaana watacaala u diyaariyey inay tahay mid aada u fara badan mid suququla maaha wafaakihatin katiira laa maqtuucatin walaa mamnuuca waxaa rabbi uu leeyahay waa khudrad aada iyo aada u fara badan oo mid suququla ku yar maaha waxaa kaluu rabbi leeyahay laa maqtuuca mid go-aysana maaha waa mid waxa weeyaan joogto ah oo kala go haba yaraatee aan lahayn waxaynu ognahay khudradan adduunyadu iyadoo waxa weyaan haystay waa ay ka go-aysa waayo waktiga mid gooni ayaa baxaysa laakiin khudradaasi sanadu mid kala go-aysa maaha walaa mamnuuca buu leeya rabbi subxaana watacaala mid go mid loo diidayo oo laga hor istaagayna maaha khudradan iyo fawaakidan adduunyadu waa mid waxa weyaan lagu diidayo oo waxaa kuu diidi karta waxa weyaan adigoon haysan waxaa ku diidi karta waxa weyaan iyadoo aan meesada aan oolin waxaa ku diidi karta iyadoo waktigaasi aan bixin laakiin fasamadootaa waa khilaafsan tahay midkaasog maaha waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaya iyagoo sariirahooda iskaga raaxaysanaya in ilaahay subxaana watacaala uu rucub rucub iyadoo khudrada iyo fawaakidaasi rabbi subxaana watacaala uu soo dhoweeyey wadaaniyatan calayhim jilaaluha wadullilat qutuufuha tadliila ilaahay wuxuu leeyahay waxaa hadac u ah oo si fiican ay u harsanayaan jannada harkeeda macnaa hardhacaar maaha jannadu waa mid waxa weyaan harkeeduu yahay mid qabowgiisa iyo guud ahaantiisa macnaa meel yaroo ay ka soo gelayso wax qoraxa ama kuleyla haba yaraatee aanu jirin waxaa kaloo rabbi uu leeyahay wadullilat qutuufuhaa tadliila waxaa loo soo laalaadiyey oo loo soo dhoweeyey midhahaasi jannada macnaa wax hawla kaga bixi mayso sidaasi ayuunba waxa weyaan usoo qabsanaya iyagoo ku jira naciimka ilaahay subxaana watacaala u diyaariye kale jannooyinka iyo siraasadaasi aynu sheegi doonana ku raaxaysanaya wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya qiimaha uu leeyahay raashinka iyo cabitaanka aanu jannaha loo diyaariyo iyo inaan wax dhibaataa lahayn haba yaraatee sida kan adduunyada ya'kulu ahlu ljannati wayashrabuun walaa yantakituuna walaa yatahawatuun طacaamuhum dalika jashaa kariixi lmiski yulhamuuna atasbiixa watakbiir kamaa tulhamuuna anafas wuxuu leeha rasuulku calayhi salaatu wasalaam hamoodina cuntada jannada lagu cuniyo sharaabkeedu kan adduunka inuu la mid yahay way cunayaano way cabayaan ma yeelanayaan wax candhuuf iyo wax laabta kasoo go-a ay kufayaan waxyaabaha raashinku uu sameeyo ama sharaabka qaarkii walaa yatakawatuun ma yeelanayaan wax waxa weeyaan fadalaad iyo hadhaaya macnaa wax saxaro haba yaraatee ay yeelanayaan ma jiro waxay kamid tahay muxtaarka ku jirta raashinkan adduunyada in waxyaabaha noocaasiy kaaga tegaayo ee la karaahiyeysto waxaw naftu ay nacdo kaasi male waxaynu ognahay sharaabkan adduunyadu qofka waxa uu kaga tegaya kaabi fara badan oo laga yaabo qofka marka qaarkood inay dhibaatayso oo u karaahiyeysto laakiin ahlujanna laa yatadawaluun wax kaabiyo haba yaraatee sharaabkaasi uu yeelayaa ma jiro maxaa uu noqonaya waxa weeyaan sharaabka iyo cuntadaasi ay cunayaan waxa uu noqonayaa jashaa macnaa sidiisa daaco yar oo kale axaadiista qaarkeedna waxaa ku timi in waxa weeyaan noqonaayo dhidid oo kale inuu noqonayo wuxuu leeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam weliba dhididkaasi mid qarmuula maaha waa ka riixil misk urkiisu miskiga waxa laydhaa oo waxyaabaha la ursado ka ugu udgoona ayaa ay la mid tahay waxaa lagu ilhaaminayaa buu leeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo si fudud ay u odhanayaa tasbiir watakbiir ilahayga u tasbiixsanaya oo ay u takbiiranaya sida idinka neefta laydinku ilhaamin marka aada neefsanayso neeftaasi wax hawlan inay kaaga baanta iyo wax juhdiya inaad ku bixiso saasoo kale ayaa ilaahay subxaana watacaala ay utusayaan sharaabkeedana ilaahay subxaana watacaala jannada waa sifeeyey sifooyin aad iyo aada u wayaa badan bu ilaahay ku sifeeyey iyo sharaabkeeda caanaa kamid a oo biyaa kamid a oo khamribaa kamid a laakiin saddexdaasi iyo kuwa kaleba kan adduunyada lagu hayo lamid maaha waxaa rabbu leey ina alabraara yashrabuuna min ka'sin kaana misaajuhaa kaafuura kuwii wanaagii khayrka sameeyey iyo biriga waxa ay ka cabayaan buu leeyahay koob waxaa lagu khaldee lagu walaaqow yahay kaafuur macnaa waa shay wax udgoonisiiya maaha sharaab dhadhan u leh ee dhadhankiisa waxaa raaca inuu udgoon leeyahay cayna yashrabu biha cibaad ullah yufajiruunaha tasbiira maaha sharaabaan haraadka biinahayn oo qofku baahi dambe waxa weeyaan uu qabayo isagoo cabay waa miday ku cokanaanayaan buu leeya rabbi subxaana watacaala yufajiruunaha tafjiira manaa macnaheed waxa weeyaan meeshay doonaan bay la tegayaan sharaabkaasi maaha mid markay meel joogaana ay helayaan haddii meesha ay ka guuraan oo meel kaloo kanoo kamida ay tagaanna ay waayayaan maaha waa mid meesha ay doonaan ay u jiidanayaan waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay sharaabkaasi inuu yahay mid daahira oo ka fog najaasaadka iyo qaaduuraadka wasaqaahum rabbuhum sharaaban tahuura waxaa rabbigooda u waraabiyey ahluljanaha sharaab waxa weeyaan tahuura oo xataa haddii waxa weya wax lagu maydho iska dhaaf inuu isagu daahir yahay wax daahirinaaya waxa weya nadiifinaya kitaamuhu mid sharaabkaa markay cabbaan waxaa loogu khatimayaa buu leeyahy rabbi subxaana watacaala miskigaa loogu khatimaya miskiga waxaa looga jeedaa leedahay culimadu waa sharaab aada iyo aada u cad sida waxa weeyaan fudada oo kale waana aakhiru sharaabihim sharaabka u dambeeya ee waxa weeyaan ay cabayaan waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay in aada iyo aada u qurux badan oo u macaan oo tansiim la yidhaahdo in waxa weeyaan biyaheeda iyo sharaabkeeda loogu khaldayo waxa weyaan sharaabka caynkaasiya sharaabka iyo naciimka caynkaasiya oo haraad aanay ka arkahayn oo kulayl aanay dareemahayn ayaa ilaahay subxaana watacaala u diyaar gareeyey ilaahay subxaana watacaala ahlujannaha nuu qaawin ilaahay dhaba ayaa u diyaariyey waxaa rabbi subxaana watacaala uu ku qurxinaya waxyaabaha laysku qurxiyo dahabka iyo xulihiyo kale awaaxdiisa oo dhan kii adduunyada xataa ragga xaaraanta ka ah oo dahabkii ah ayaa waxa weeyaan iyo xariirtii ayaa jannadaasi ilaahay subxaana watacaala ugu diyaariyey baldhegeysta ilaahay qowlkiisa yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin walulu-a walibaasuhum fiiha xariir waxa ilah le waxaa loo xidhaya jannada dhexdeeda suuliyaal baa loo xidhayaa dahaba oo lagu qurxinaya iyo kuwo lulu ka samaysan walibaasuhum fiiha xariir dharka jannada dhexdeeda ay ku xidhanayaana waa xariir buu leeyay rabbi subxaana watacaala xariirtana waxaa lagu yaqaanaa inay tahay mid naciim oo jilicsan oo jirka aan xaganahayn oo u raaxaynaysa jirka oo waxa weeyaan qabow iyo jilaycu ka dareemayo waxaa kaloo rabbi uri yuxallawna fiiha min asaawira min dahab wayalbasuuna iyaaban khubran min sundusin waistabraq mutakiiina fiiha cala alaraai waxaa loo xirayaa buu yihi rabbi aayadana suuliyaal dahaba xagga dharka hadday noqotona dhar bay xidhan yihiin xariira sida aayadda hore ay tilmaantay xariirnimada dharkaasi waxa uu ku darsaday inuu yahay mid midabkiisa uu yahay doogo weliba waxa weeyaan ka samaysan sundus iyo istabrak sunduska waxa la dhaha xariirta qaybteeda waxa weeyaan jilicsan istabrakana waxa la dhaha xariirta qaybteeda adag waxaa rabbi uu tilmaamayaa dharkaasi inaanay la fadhiisanahayn meel boor iyo dhoodiyo wax noocaasiya leh waxa ay ku dindiigaan oo ay siqilaysan yihiin sariiro ilaahay subxaana watacaala uu u diyaariyey markaa rabbi wuxuu tilmaamayaa dharka ahlujannuhu ay xidhan yihiin mid la xidho ka ugu wanaagsan inuu yahay waayo waxa uu kulmiyey laba arrimood hadday noqoto xagga midabka waa midabkii u wanaagsanaa ee indhuhu ay ku doogsanayeen waa akbar dooga weeyaan hadday noqoto xagga jilaycana iyo waxa weeyaan jirka inaanu xaganahayna waa xariir aada iyo aada u jilicsan waxaa markaa dharkan uu jilicsan iyo uu kulmiyey arag wanaag oo midabkaasi doogadii indhaha wuu soo jeedi soo jiidanaya iyo waxa weeyaan nuxuuma jilicsanaan oo xaggaana jirkii ayaa waxa weeyaan uuga raaxaynaya wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya qiimaha uu leeyahay dharkaasi ahluljannuhu waxa uu leeyahay baraa ibnu caazib uhdiya lirasuuli illaahi sawbu xariir fajacaluu yacjabuuna min liini rasuulka ayaa waxaa loo soo hadiyey isagoo saxaabiinta dhexdooda maro waxa weeyaan xariira dabeetana waxa aada iyo aada maradaasi ula dhacay oo la yaabay saxaabadii rasuulka weliba waxay ka yaabeen xagga jilayciisa marka la eego faqaala rasuulu llah tacjabuuna min haada waar matanaad ka yaabantihi buu kan adduunyada taala xiriirtan matanaad la yaabteen oo qalbigiina ku weynaatay lamanaajiilu sacd ibni mucaad fi ljanna axsanu min haada afmariska ama tuwaalka uu cuntada iska mariyo saxaabiga sacad ibni mucaad la yidhaahdo marka jannada uu galo ee ilaahay subxaana watacaala u diyaariyey ayaa kan aada la yaabteen ee aada la dhacdeen ka wanaagsan waa mindiil waxaynu ognahay mindiilka inaan ihtimaam badan la siin xagga quruxda aada loogama eego sidaasoo kale waxa dhinacyo badan baa laga eegin laakiin markaa jannada lagu diyaariyey xariirtii adduunyada taallay isaga ayaa ka wanaagsan buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa iyaguna isweydiinay dadka oo dhami quruxda noocaasi iyo dahabka iyo dharka mid bay ka yihin ahluljannahu iskamidka isku midka ma aha wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam tablugu alxilyatu min almu'min xaysu yablugu lwudu waxa ay ka gaadhaysaa waxa weeyaan qofka muuminka ah in quruxdaasi iyo jaharka iyo asaawirkaasi loo xidhaya halka waxa weeyaan waysada ay ka gaadho waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamayo dharkaasi inaanu gaaliyoobahay dharkan adduunyada waanu garanayna inkastuu kula qurax badnaadu kula dhalaalo maalmaha hore waxaa sugaayo inuu gaaliyoobo oo waxa weeyaan uu googoo oo aad tuurto kudaafad la geeyo laakiin dharka waxa weeyaan jannadu sidaa maaha man yadkul ljanata yancam walaa yabas walaa tabla siyaabuhu walaa yafna shabaabuhu buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka jannada galaa wuu nicmaysanaya dhibaato la kulmi maayo dharkiisuna baaliyoobi maayo shabaabnimadiisuna waxa weeyaan dhammaan mayso waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay dharkaa quruxda badan dee inay furaashyo iyo sariiro aada u sareeya ay kula dul fadhiyaan waayo dharka quruxda badani qiimo yeelan maayo haddii boodh lagula dul fadhiisto ama dhoobo lagula dul fadhiisto ama waxa weeyaan lala maro meelaan nadiif ahayn markiiba waa wasaqoobaya laakiin ilaahi subxaana watacaala furaashi u diyaariyey muttaki'iina calaa furush bataa'inuha min istabra waxa ay ku shiqilaysan yihiin oo ay ku raaxaysan yihiin ahlujannahu furaashyo furaashyada waxaa lagu sisheegay xaggooda hoose ee dhulka xigtaa inay ka samaysan tahay istabr waa nooc waxa weya xariirta kamida oo aada iyo aada u qurux badan waxay yidhaahdeen culimadu markay aayadda fasirayaan waxaynu ognahay furaashka xagga hoose dhulka xigta iyo xagga sare in xagga sare la qurxiyo had iyo jeeraale mabaahir ibni aadamku waxay jeceliin inta muuqata inay qurux badnaato markaa bal waxaad ka warantaa furaashkan xaggiisii hoose dhulka xigtada waxa lagu leeyahay waa xariir weliba qurux badan xaggiisa sarena maxaad umalaynaysa waa kasii qurux badan weeyi furaashadaasi maha kuwa dhulka ku dhegan oo qofka waxa weya dhulkii niskaha uu ka qabanaayo waa kuwa aada iyo aada u sarreeya wa furushin marfuuca bu ilahay furaashyo la kor yeelo weeyaan waa furaashyo ay ku raaxaysanayaan aada iyo aada u sarreeya furaashyo maaha weliba aan gogol lahayn gogol baa weliba dadka laga sii saaray gogoshaasi oo rabbi subxaana watacaala uu tilmaamay inay xariir tahay midabkeedina uu yahay akbar indhuhu ay ku doogsadaan oo indhuhu waxa weyaan ay soo jiisaan ahluljannuhu hadday noqoto xagga cuntada hadday noqoto xagga sharaabka hadday noqoto xagga waxa weyaan dharka hadday noqoto xagga firaashyada hadday noqoto xagga waxa weyaan sariiraha nicmadaasay ku jiraan waxa isweydiin leh kisadoodu waa sidee qofka waxaa laga yaaba ibni aadamka haddii nicmooyinkaasoo dhan uu helo laakiin isaga markuu is eego naftiisu aanay cajab gelin quruxdeedu iyo sifadeedu inaanu nicmada noocaasi aan u dhadhamin oo nuqsaan waxa weeyaan uu dareemo sidaa awgeed baa ilaahi subxaana watacaala ahluljannaha iyagoo sidoodii adduunyada ahaayeenun iska ah muu nicmadaasi siin laakiin sifadooda iyaga laftooda marka la eegana ilaahi subxaana watacaala waa hagaajiyey bal u fiirta xadiidkan wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaadi ibnu jabal baa ka warinaya xadiidka imaamu tirmidina wuu soo saaray yadkulu ahlu ljannati jurdan murdan kaanahum mukaxaluun abnaau halaain wa halaatiin ahlujannahu jannaday gelaya iyagoo jurdana jurdan maxaa looga jeeda manaa jirkoodu ma laha wax timaa manaa jirkoodu ma laha waxa weyaan wax timaa oo bimacnaa quruxdooda kala dhima waxau leeyahay murdan iyagoo manaa biduuni lixya darku markaa adduunyada la joogo waa qurux kaki la-aan laakiin waxa weeyaan waxa uu tusiyaa had iyo jeeraale qofka da-diisu inay waxa weyaan kor u kacday ahluljannahu markaasi si loo muujiyo inayyihiin shabaab da-yar wax gora ay leeyihiin ma jirta buu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaanahum mukaxaluun waxaad moodaa inay indhakuula yihiin oo indhakuul loo mariyey quruxda wejigooda markaad eegto abnaau halaatin wa halaatiin da-doodana waa da-da saddexiyo soddon jirka waa marka qofku ugu qurux badan yahay ee xoogiisu waxa weyaan ugu dhamayskatiran yahay caqdu raabit markuu galo caqdiga afraad waxa weyaan afarteemeyada qofku marka uu galo soddonka uu dhaafo waa marka qofku uu dhamaystiraya s ilahi subxaana watacaala uu ku tilmaamay aayaadka qur-aanka ah waxa ay leeyihiin ahlujannuhu suuradii uu lahaa nabiy llaahi aadam tabaaraka wa tacaala wuxuu ihi rasuulku calaa suurati aabihim aadam tibtuuna diraaca waxay leeyihiin suuradii uu lahaa aabbahood aadam intii waxa weeyaan aan jannada laga soo saarin dherarkooduna waa situuna diraacan lixdan dhundhun ayaa kolay u yihi anaa wax gaabniya oo warwar gelisa ma jirto waxaa rabbi uu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam quruxda iyo dhalaalka wasiyadooda ay leeyihiin wuxuu uhi ina awala zumratin yadkhuluuna aljanna calaa suurati alqamar laylata albadr waladiina yaluunahum calaa suurati ashaddi kawkabin duriyin fi samaa idaaca wuxuu leeyahay rasuulka calayh salaatu wasalaam ahlujannaha kooxda u horeysa ee jannada waxa weeyaan gelaysaa suuradoodu waxay tahay marka la eego xagga iskiinka iyo dhalaalka sida dayiqa weliba habeenada uu buuxo lixi tobnaadkiiyo afariyo tobnaadkiiyo shan iyo tobnaad kuwa ku xiga kooxdaasi oo ka darajo hokeeya xidigahaasi waxa weeyaan aynu aragno kuwooda ugu iskiinka badan sidaasoo kale ayay u iskiinayaan laa yabuuluuna walaa yatahawabuun walaa yatamakhaduun walaa yasfuluun ansaatuhum aldahab warashxuhum almisk wamajaamiruhum alculuwa azwaajuhum alxuuru alciin akhlaaquhum calaa khuluqi rajulin waaxid calaa suurati abiihim aadam situuna diraacan fi samaa wuxuu leeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma kaasayaan oo ma saxaroonayaan oo ma tufayaan waxa weeyaan wax laabta ka soo go-a bal canduub tufi maayaan waxa ay ku feedhanayaan gabteedahoodu waa dahab dhididkooduna waa misk majaamirtoodu dabqaadyadoodu waa alculuwa wuxuu leeyahay dumarkooduna waa xuuru lciid oo aynu tilmaami doono kitaabkooda waxaa ilaahi subxaana watacaala nicamka uu si ahlu jannaha ka mida inuu akhlaaqdooda ka dhigay mid wanaagsan oo weliba isku wada mida an waxaynu ognahay dadka ibni aadamka adduunyada markay joogaan dabaaidooda iyo akhlaaqdooda kala duwan taasina waxay soo jiidaa dhibaatooyin fara badan iyo isku dhac fara badan ilaahay subxaana watacaala ahluljannuhu haddii waxa weyaan ay isku dhacaan ama isqadqabsi u yimaado ama isjiirika yimaado dee nicmadu dhadhami mayso sida awgeed ilaahi subxaana watacaala akhlaaqdooda wuxuu ka dhigay mid wanaagsan oo weliba isku mida dhammaantood way iswada fahmaya mid waxa weeyaan mid meel kaga baxaya ma jiro mid waxa weya mid hadal xun ku oranaya ma jiro mid mid ka kale hadalkiiya si xun u qaadanaya ma jiro sidaasuu ilaahi subxana watacala akhlaaqdooda u wanaajiyey laabtaasi haba yaraatee waxay isugu hayaan ma jiro wanazacnaa maa fii suduurihim min dulmin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin wuxuu rabbi leeyahay wixii laabtooda ku jiray ayaanu siidnabay ley rabbi subxaana watacaala xasad ma jiro zilli ma jiro cado laabta la isugu hayaa ma jiro waayo dee niciimki dhadhami maayo ee qofka ibni aadamka u fiirto haddaad maanta qof isu cadowtaan oo aada isku xanaaqdaan ama qof waxa weyaan aada xaasidayso ama qof aada cado laabta ugu jido adiga laftaada ayaa arrintaasi ku raadeenaysa noloshaada caadi noqon mayso wal walbaad dareemaysaa culays baad waxa weyaan qalbiga ay ka dareemaysaa ilaahay subxaana watacaala si aanay nicmadu wa kala dhinnin ayaa laabahooda waxa noocaasiya uu ka xaadhay waxaa rabbi uu leeyahay waxaanu ka dhignay ikhwaanan kuwa walaalaa calaa sururin mutaqaabiliin maha kuwa sii kala jeeda oo qadaadkiiyo dhabarka isu jeedinaya sariiraayay ku dul fadhiyaan oo ay ku dul hurdaan oo ay ku dul siqilaysan yihiin laakiin way isku soo jeedaan halkaasi ayaa waxa weyaan ay ka sheekaysanayaan waxay isweydiinayaan war naciimka maxaa sababay markaasay odhanayaan anigu waxaan ku helay sida lay sheegay maalintii caynkaa iyo caynka ahayd camalkii wanaagsanaa waxa weyaan aan sameeyey waxaanu ku helay miyaad garanaysaa markaan ehelkeega dhex joognay ilaahay baanu ka baqan jirnay subxaana watacaala waxaanu samayn jirnay ilaahay baanu u tukan jirnay nicmada noocaasiya inay ku heleen wanaagga ay sameeyeen sababtiisa ayay isaga waramayaan isma khilaafsana la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqu duuri rasuulku quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxid yusabixuuna allaha bukratan wacafiya khilaaf dhexooda ma yaalla ahlujanna isu cadoon maayaan quluubtooda waxay ka dhigayiin sidii qof qura qalbigii yusabixuuna allaha bukratan wacafiya shaqada ay qabanayaan waa maxay shaqo kaliya hawl kale hayaan ma jirto tacabkii iyo warwarkii adduunyada iyo dadaalkii waxa weeyaan lagu dadaalayay in waxa weeyaan la gaadho raaxo waa ay ka raysteen shaqaday hayaan waa ay gelinka hor iyo gelinka dambe ilahay u tasbiixsadaan taasina waliba mid daal iyo hawl ay kala kulmayaan maa sida neefta laynoogu ilhaamiyey ayaa loogu ilhaaminayaa sida uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaynu ognahay qofku haddii waxa weeyaan uu nin yahay oo nicmooyin fara badan la siiyo laakiin waxa weeyaan wixii ilaahay uu ku lamaaniyo dumarkaha uu ka maqan yahay in waxa weeyaan nuqsaan uu dareemayo dumarkina waa sidaas oo kale sida awgeed baa ilaahay subxaana watacaala waxa alu jannaha u diyaariyey nisaa dumarka iyaga laftoodana ilaahay subxaana watacaala rabbi u diyaariyey oo jannada ugu diyaariyo nicmada noocani maaha mid ku gaara waxa weeyaan ragga waxaa rabbi uu ku tilmaamay kitaabka ay leeyihiin dumarkaasi kitaab ay dumar yeeshaan ugu fiican wuxuu ihi rabbi wabashir aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat ana lahum janaatin tajri min taxtiha alanhaar kulamaa ruziquu minha min hamarati rizqa qaluu hada aladii ruziqna min qabl wautuu bihi mutashaabiha walahum fiiha azwaaju muطahara wahum fiiha khaaliduun waxaa rabbi u leeyahay subxaana watacaala waxa uu ka waramay horta jannadaasi loogu bushaareynaya kuwa la yidhi iimaanka iyo camalka saalixa inay tahay mid la fooqyo dhaadheer hoostoodana wediyaal ay marayaan oo midho fara badanna waxa weeyaan la siinayo kala duduwan waxaa rabbi uu tilmaamayaa inay ku leeyihiin jannada dhexooda loogu diyaariyo ajwaaj lamaanayaal baa loogu diyaariyey waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaya inay yihiin dumarkaasi kuwa mutahara waa kuwa la tahiray wahum fiiha khaaliduun weliba nicmada noocaasi mid go-aysa maaha wuxuu leeya ibnuqayim raximahullah markuu aayaddan fasirayo ilaahay ahlujannaha wuxuu u kulmiyey nicmadii waxa weeyaan jirkooda oo waxaa loogu nicmeeyey weliyaasha iyo foogyada iyo midhaha iyo nicmadii nafs shahwatu nafs naftu waxaay leedahay shahwada ilaahay uu ku beeray haddii nicaamkaa kale la siiyo taasi ay ka maqan tahay nuqsaan bay dareemaysa taana ilaahay waa siiye wuxuu siiyey alajwaaj almutahara waxaa taana ay ku helayaan nicim alqayb qalbigoodu inuu dego oo xasiro iyo qurat alcayn indhahoodu inay arrinkaa ku doogsadaan oo ay ku qabowsadaan oo waxa weeyaan ay ku xasilaan waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamayaa weliba dee nicmadaasi inaanay go-ahayn wahum fiiha khaaliduun waxaa kaloo rabbi uu tilmaamaya dumarka loo diyaariyo ahluljannuhu inay yihiin kuwa mutaharaa maxaa laga ahiray waxaa laga ahiray wax allaale wixii nuqsaan dumarka addunyadu ay lahaayeen xayd ma leh oo bawl ma leh oo nifaas ma leh oo haayq ma leh oo candhuuf ma leh oo wax laabta ka soo baab ma leh kullu qadir waa laga waa laga tahay ma laha nuqsaan taas oo dhan waayo waxaan ognahay waxaas inuu nuqsaan yahay iyo ada qofku waxa weeyaan uu dhintanayo sidaasoo kale maxaa laga tahiray waxaa laga tahiray wax allaale wixii akhlaaq in ay lahaayeen dumarka adduunyada waayo taasi qofki waa dhibaataynaysa haddii gabadha waxa weyan ay ku akhlaaq xumaato oo hadal xun uu ka dhaqlayo oo indho xun ay ku eegeyso weji xunna ay kula kulmayso hadday doonayso haba qurux badnaato ha nadaafad badnaato waxa qofku uu dareemaya nuqsaan waxaana arrinka noocaasi uu ku noqonaya dhibaata iyo xanuun ilaahay subxaana watacaala akhlaaqdoodana waa uu hagaajiyey waxaa rabbi subxaana watacaala uu ku sifeeyey inay yihiin xuurun maqsuuraatun fi lkhiyaam waa xuur macnaheedu waa maxay bimacnaa xuur waxaa la yidhaahda almar'atu shaabatu alxasanatu aljamiila alatii yaksuru fii cayniha asawaad maca albayaad gabadha dhalinyarta ee quruxda badan ee indhaheedu ay waawen yihiin ee weliba madowgu uu ku faraha badan yahay cadaankooduna aada iyo aada u dhalaalayo kuwa caynkaasi yaa xuur la yidhaha waa maqsuuraad waxa ay ku daadan yihiin guryaha kuwa baxa maaha xataa suuqa ahlujannahu ay tagaan ragga ayuunbaa taga siduu tilmaamay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sidaa awgeed baa markay soo noqdaan oo guryahooda ay ku soo noqdaan oo dumarkii ay u yimaadaan ayaa waxay odhanayaan wallaahi izdatum isman waxaad soo kororsateen intii aad naga maqnaydeen quruxda idinsoo siyaabay saas ayay odhanayaan marka waa maqsuuraad fi lkhiyaar teendooyinkaasi lulu ah ka samaysan ayay degan yihiin waxaa kaloo rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaya inay yihiin dhinac kale marka laga eegana kuwa raggooda ku gaadsaday raggooda indhaha ka lalin maayaan cid kale u hanqaltaagi maayeen arrinka noocaasiya lagu tuhmi maayo loogana bixi maayo xagga noocaasina waa waa ka gaaban yihiin o raggooda cid aan ahayn waa ka gaabsaday kaanahuna alyaaquutu waalmarjaan xagga caddaanka haddaad eegto waxaad moodaa buu leeyahay ilaahay subxaana watacaala alyaquutu waalmarjaan dhagaxaanta quruxda badan ee cadcad weeya ee weliba cadaankooda safa ku jiro saatinimo waxaa rabbi subxaana watacaala uu ku sifeeyey dumarkaasi fiihina khayraatu lxisaab inay yihiin kuwa khayraad waa khayraad marka la eego min xaysu akhlaaq marka laga xagga akhlaaqda iyo dhaqanka waa kuwo wanaagsan xisaab waa kuwo qurux badan marka la eego min xaysu lwujuuh marka laga xagga wejiga iyo lownka waxa weeyaan marka la eego ilaahay markaa wuxuu u jamciyey oo u kulmiyey khayrkii akhlaaqda iyo sifaadka iyo khayrkii waxa weeyaan quruxda ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo ilaahay subxaana watacaala uu diyaargareeyey ma laha mid la odhanayo waa gabadha soo furay kuma jirta waxa weeyaan mid islaami waxaa rabbi subxaana watacaala uu tilmaamaya inay yihiin abkaaran inay yihiin curuban atraaba inay yihiin kuwo waxa weeyaan hablo waxa weeyaan bikriya inay yihiin curuban atraaban inay yihiin kuwo wuxuu tilmaamayaa rabbi subxaana watacaala naasahoodu inay yihiin kuwo sida xabadda rumaanka oo kale ah waayo arrinka noocaasi wuxuu sii kordhinayaa naciimka ayaa raggooda u sii kordhinaya raalli ahaansana waa ugu jiyaadinaya waxaa rabbi uu tilmaamaya atraaban kuwa bimacnaa iskuda oo simir inay yihiin macnaa midna odhan maayo gabadhayda taasaa ka yar gabadhayda taasaa ka weyn gabadheeda taasa ka qurux badan xagga quruxda iyo xagga daada iyo xagga wanaagga hadday noqoto dhammaan daabeed la ilaaliyey waxa culimadu ay yidhahdeen waxaa loo jeedaa beedka waxaynu ognahay in le qodob kale iyo xuub yaroo ka hooseeya oo waxa weeyaan wixii ujeedadu ay ahayd dika ka xiga xuub ka yaro kale wey xuubkaasi wax dhibaato oo la kulma ma jiro qodobkaasi ayaa ka sarray ma wasaqoobo waxa weeyaan ma booloobo sidaasoo kale wax dhibaatayo lama kulmo waxaa markaa uu tilmaamaya ilaahi subxana watacala inay kaasoo kale yihiin oo weliba dee beedku wuu sabi karaa markaasay xuubkaa dhibaata gaari kartaaye waa makruub waa maxfuud waa la ilaaliyey oo waa la dhowray markaa dumarka loo diyaariyeyna ahluljannuhu sifada noocaasiya ayaa ay leeyihiin bal wuxuu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiimahooda isagoo inoo sheegaya walow iطalacat imra'atu min nisaai ahli ljanna ila alardi lamalaat maa baynahumaa riixan haddii gabadh ka mida dumarkaasi ahluljannuhu ay adduunkan usoo bixi lahayd dhulka waxay ka buuxin lahayd udug walanasiifuhaa calaa ra'siha khayru min addunya wamaa fiiha qofka adduunyada ay la qiimo badan tahay balha eeg wuxuu leeyahay mastarka yar iyo khimaarka yar ee madaxa ay ku siyato gabadhaasi ahlujannaha ka mida ayaa ka khayr badan adduunyada iyo waxa saaraba adduunya saasay uqiimo daran bal rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam midkiin inta uu dhiga jeedalkiis oo jannada ka mida ayaa ka khayr badan adduunyada iyo waxa saaran iyo waxa waxa weeyaan qoraxi ay usoo baxdayba waxa uu tilmaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo quruxdooda ka warramaya yuraa muqu suuqihimaa min waraa'i laxmi wamaa fi ljannati aczab wuxuu leeyahy rasuulka alayhi salaatu wasalaam intay qurux ka qabaan dhuuxooda ayaa laga arkayaa hilibka dabadiisa manaa saa marka loo eego hilibkooda quraaradoo kale ayaad moodaa dhuuxii ayaa waxa weeyaan ka dhex muuqda jannadana ma jooga buu leeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid dood jannada dadka joogaa dhammaantood oo wada mutasawidiin wey doodnimadu inay dhibaato tahay ee kala tusinaysa ragga dhalinyarta dee dhibaata iyo kuwaasa taasa kuma jiro sidaa ogeed baa ahlujannaha taa laga ilaaliyeyo wamaa fi ljannati aczab buu leeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam jannada nin waxa weeyaan dooba oo aan guursanin kuma jiro waxa uu tilmaamayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nicmooyinka ahlujannaha la siiyey inay ka mid tahay in waxa weeyaan rabbigood subxaana watacaala wasigiisa ay arki doonaan waana nicmo ee heleenta ugu weyn ilaahay subxaana watacaala ahlujanna wuxuu koonayma raalli noqotee markaasu odaa maxaananu raalli noqon adigoo noo nicmeeyo jannada na geliyey naartiina naga badbaadiyey waxa weeyaan raalli ahaanshahadiin aanu hellay markaa ilaahay subxaana watacaala markaasuu xijaabka isaga qaadaya rabbi bay subxaana watacaala arkaya nicmo taa ka weyn oo waxa weeyaan ay heleen ama waxa weeyaan ay arkeenna ma jirto marka walaalayaal sifada jannadu aada iyo aad bay u ballaaran tahay qur-aankaanay ka buuxiyaa sunnaduna way ka buuxdaa waxaa haddaba la yaab le ibni aadam iyadoo ilaahay subxaana watacaala warkiisa uu dhab yahay oo ibni aadamku uu yaqiinsan yahay arrinkaasi uu hubo oo u ogyahay adduunyadan qiimaheedu intuu leeyahay cumrigeedu intuu gaarsiisan yahay oo u ogyahay jannada qiimaheeda iyo nolosheeda say tahay u tahay mid daa'ima ayaa haddana uu ka doorbidayaa adduunyadan yare faaniga dhamaanaysa nicmadaasi daaisa bal tu'tiinana alxayaata dunyaabiya ibni aadamko layaadaad leedi nicmada caynkaasiya ayaad noloshan adduunyaad ka doorbidaysaan oo aad waxa weeyaan adduunyo raacaysaan ad xaqii u khilaafaysaan idinkoo arka waxa weeyaan nicmadaasi inta ay leeg tahay waxaa markaa qofka ibni aadamka ee labiibka ilaahay maskaxyo caqli uu siiyey u habboon inuu garto qadarka adduunyadu ay leedahay iyo qadarka waxa weeyaan jannadu ay leedahay ilaahayna subxaana watacaala dariiqii loo mariye waa cadeeyey oo wax daahi haba yaraatee ma saara dariiqii waxa weyaan kaa leexinayna ilaahay waa kaaga digay marka walaala jannada waxaynu ga warramaynaa ma ayna sheeko iska noqoto waxa weyaan la yskaga maararoobo waxaynu ga warramaynaa waa inay horteena timaado kaanahara iyo cayn sida indhaha aynu ku hayno kale dabeetana arrinka noocaasi aynu raacino inaynu waxa weyaan u diyaar garowno oo arrinkeenu noqdo sii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu lahay maali walidunya anigii adduunye maxaana kala galay waxaan ka dhiganaya sidii nin raakib ah oo geed ho geed hoostii harsaday oo inuu ka dhaqaaqo oo ka safro doonayo oo gurigiisi ku noqonayo guriga markaa rasuulku u socday waa jannada adduunyadina waxa uu ka dhigay geedka uu harsanayo markaa inagu inaan jannada guriga adduunyada inaan gurigeenni ka dhigin maaha gurigeenni rasmiga aha waynu ka tegaynaa sakilaano taa waynu ogna gurigeenni rasmiga aha markaa walaalayo inaan dayicin aynu ku dadaalno nafta waxa weeya ha la xakameeyo oo ha laga xakameeyo waxa macaasiyo mukhaalafaad ha lagu sabarkiyo ilaahi subxana watacaala taacadiisa jannada waxaa lagu hareereeye buu leeya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xufat iljannati bilmakaari jannada waxaa lagu hareeriyey waxyaaba naftu ay nacay naftu waxa iyadu ay iska socosha aragtiyeedu waa gaabanta daldalaalkan adduunyada iyo macaanka yaro koobane meel aan gaarsiinahay ayay iska socoshay kaasi ayaa waxa weeyaan ayaa naarta lagu hare lagu hareereeyey jannadana waxaa lagu hareereeyey waxa weeyaan bilmakaari waxa naftu ay nacayso naftu waxay iska socoshay kasal iyo caajisnimo ayaa ku beeran waxay iska socoshay waxa weeyaan inay iska urdo oo aanay salaad tukan inay wax iska cunto iska cadto oo aanay waxa weeyaan soorin waxay iska jeceshahay inay xumaan iska samayso oo aanay ku gaabsan intii ilaahay u xalaaleeyey waxay iska jeceshahay inay iska hawaso naftu oo waxa weeyaan aanay carabkeeda kaantaroolin markaa naftu waxyaabaha ay jeceshahay ayaa iyadoo ibni aadamka la imtixaamayo ay neceb tahay ankeeda ayaa lagu hareereeyey waxyaabaha naftu ay neceb tahay ayaa lagu hareereeyey waxa weeyaan samada marka waxaa kiiri karo waxaa ka gudbi karo wey oo ikhtilaaf ku samayn kara qof naftiisa xakameeyo saraysiiyey wixii naftu waxa weyaan ay jeclaydna naartii baa lagu hareeriyey waxaa ka xakamayn kara oo ka celin kara markaa nafta naarta qof naftiisa waxa weyaan ka adkaaday oo sabirsiiyey waana darajo aad iyo aada u sarraysa qofka gaadha ilaahay subxaana watacaala haynaga dhiga kuwa gaadha ilaahay subxaana watacaala jannada hayna gaadhsiiyo kuwa naciimka noocaasii hele ilaahay haynaga dhigo naartiiyo cadaabkiiyo jaxiimkana ilaahay naga badbaadiyo wallahu aclam sala allahu ala nabi